runtii waxaan rabaa maarata in halkaa ka qaabshiyo dhammaan ummadda meeshaa ku dhimatay maarata runtii inta dhaawacana daa buugadhawaa runtii arrin aada looga xumaado deegaanadaas baraga in mar walba dagaal ka soo naanaado hudug runtii waa dadkaas dadriisa deemtaasina laakiin ma garan karna wax mar walba ka waadina dagaalkaas iyo dhibkaas meesha ka socda waxaa ilaa uga dareemaa dadkaas inuu kala qabuujiyo waxaa musulmina soomaaliyeed waayo laga imaado marka saasaan leena insha allah maxaa khasaare oo dhinaciina galmudug aad ogtahay ilaa hadda madaxweyne
runta khasaaraha kulla dhimashada waa jirtaa dhaawacna waa jiraa laakiin ilaa hadda weli minka dhamaystirmin marka kullida cabaar ka bacdi waa ogaan doonaa buu leedahay
wax waxgarad ood halkaad u dirteen ma jirdhaa si xaaladda ay u dhexdhexaadiyaan
no dagaalka ilaa maanta socday iyo muxuu ahaa waqtigan galab mina soo gaaray marka way adag tahay laakiin kullida waxaan rajeynaynaa in sida ay dad badan ku baxaana buu leedahay waa garsay arrimahaas haddaan eh, dib uga soo laabanno eh, waxaa jiray warmurtiyada aad soo saarteen oo eh, galmudug ka soo baxay oo looga soo horjeestay madasha dowlad goboleedyada ee lagu dhisay kismaayo maxaad uga hadasheen war-saxaafadeedkiina niyo aada u mahadsan tahay runtii saa la sheekada annaga galmudug waxaa ka jira khilaaf madaxdeeda sare iyo maamulkeeda xajadaysan marka waxaan uga soo jeedin waxay tahay madaxda dowladgoboleedyada waxay sameeyeen madal oo khilaaf galmudug qeyb dadka ah ay geeyeen haddana waxay kaloo sameeyeen warar ay soo saarayaan ee mar walba leeyihiin galmudug khilaafkeeda waxaa mas-uul ka ah dowladda dhexe arrintaas runtii xaafidada ka fog waxaan runtii aada ugu adeynayna madaxweyne puntland abdi argaag oo runtii mar walba dhahayo galmudug waxaa fasaaya dowladda federaalka taasoo runtii aan wax saxa ahayn galmudug sida dhabtaasaa la shaataba intay dhisantay oo dhan waxaa iska yidhaa maamul yara ardina oo iska maarata socda saa awgeed waxaa dhibka uu ka dhex jira hadda waa madaxdeeda iyo golaha suuriga baarlamaankeeda ma aha waxa maarata dhib ka dhex jiro ayadii meel kale marka waxaan ugu digaynaa madaxda magooliyada gaar ahaan madaxweyne puntland in maaragtay arrintaas uu ku fogaado oo arrintaas maaragtay aada ugu dheeraado sababtoo ah maamulka galmudug khilaafkiis waa khilaaf asaga dhahay maaha khilaaf meel kale ka imaanayo marka haddii uu doonayo inuu xal ka gaaro ama xal ka helo waxaa u fiican inuu la hadlo madaxda galmudug darabadiisa sito oo ayaga maaragtay inuu ka baran karo ama ha ku guuleyso ama ha ku guuldareyso iyo halkaas laakiin haddii uu maaragtay meel kale u saaro waxay noqonaysaa inuu xaqiiqo wax kasta oo aadayo ama raadinayo waa garsay laakiin eedeynta oo dowlad goboleedu soo saarayaan wax puntland kaliya jeedinaysa ma aha waa wax eh, madasha ay ku midaysan yihiin shan madaxweyne bay eedeynta ku wada jeediyeen maxaa gooniya oo puntland aad ku qoonsanaysaa
asaa ka hadlay codkiisa iyo hadalkiisa iyo maaragtay muxuu ahaa iyo hadalkiisa waxaan ku haysa ma maaha mana warada keliya maaha idaacaduu ka hadlay idaacadadana ka sheegay arrintaas marka taas waa middaas ayaan ku haysa midda kale puntland maa waxaan haysanaa waa shaqsi puntland waa maamul soomaaliyeed oo dad soomaaliyeed ka dhisteen oo muxuu ahaa meesha jooga laakiin waxaan ka hadlaynaa madaxweynaha maamulka
waa gartay laakiin marka loo eego eh, eedeynta dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta qaarkood ay jeedinayaan waxaa la leeyahay dowladda federaalka ahi arrintani faragelin bay ku leedahay maxaad ku caddaynaysaa adigu in aysan wax faragelina ku lahayn arrimaha galmudug dowladda dhexe ee muqdisho fadhigeedu yahay
realitigiisaas maafiiri annaga dowladdan anaa meesha madaxweyne ku-xigeenka ah kula hadlaayo madaxweynuhuna marka horiishka aadaya aniga horiisha aadaya ma dhihin marka s anigana waa ninka diiday oo yiri qadiid so waxba kama oga arrintii marka anigaana kula hadlaayo marka ma ma macnaha aniguna ma hayto dala meel jooga ama ruux qof iska kala socda waaweyd sababta taas waay maarata khilaaf keentay ma aha waxa laysu yeeri ama laysu keenay dowladda haddii ayada aaminsanayd fikir khadiijkeena la aadin ayada jirtaa haddii aaminsanayd fikir dhacdhacaada ayada jirtaa laakiin aniga fikirkeyga aniga lama sheegin taasaa ugu muhiimsan waana wax kasoo horjeeda soomaalinimada iyo danimada iyo dhulkeena soomaaliyeed maarata lagu kala qaybinayo sababtoo ah ama dowladda suuriga qaar ka mid a oo dastuurka federaalka sheegaya in barnaamijkan dowladda dhexaylada in asiga loo daayana waay
waa gartay hadda madaxweynaha eh, galmudug oo axmed ducaali geelle xaaf wuxuu ka mid ahaa dadkii madasha lagu aasaasay oo madasha kismaayo laga sameeyey haddana wuxuu ka qayb gelayaa caleemasaarka madaxweynaha hirshabeelle oo iyadan la filaya jowhar inay ka dhacdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya isagana kala qayb gelaya maxay kaaga dhigan tahay arrintaas haddiiba ay dhacdo
dhace wax dhibana ma laha arrimahaasna de waxaa casuumaya ma walba gurigiisa saaska ku casuumaya wax darbadana male maxaa loo casuumay iyo waa loo casuumay iyo beer maa casuumay maygu jiro kuliya aniga mana kala socdo muxuu ahaa jawaarna dee ninaa la adansaara madaxweyne ah qofkaan sidaas imaan intabaayo kismaayona hadii madaxweynaha sidaas imaan qofkaan sidaas imaan intabaayo marka ra-iisul dee meesha martidu ku yahay aasiinaya sida kan kale waasin inta kale waxba barbeema maaha
waa garta laakiin de sharci ahaanshihiis marka la eego waxaad tirahdeen madaxweyne uma aqoonsanin oo mad- baarlamankii baa xilka ka qaaday marka ma- idinkii taas taas waa wax dulmigu yaallo oo magaalada dulmigu waa jiraayo marka kulligii waqtigeedan ka hadlana insha allah waa gartay Eh, markaan soo eegno arrimahan khilaafkan oo kale muddu soo jiitamayey dowladda federaalka ahaydna kama hadlin oo weli waxaad moodaa inay ka aamusan tahay sababta maxaad noogu sheegi kartaa والله ممكن اقرا الجريدة رجلي اعرفها واعرف واقول المزارع كثير ما دام الجريدة بحيرة هاي مع مقررين الأيام وحشوشتني بس عائلة يمكن يمشي يعني في البر أنا أنت سويد حجري لكن آه، كل الوقت سويد حجري عشان كده
ugu dambeyn idinka meesha madaxda u ah oo dadka shacabka hogaaminaya galmudug waxaan ognahay maamul uguba inuu yahay inaad isu tanaasul samaysaan laftirkiina sooma wanaagsanaa oo waxyaabaha idinka khaldan aad dhexdiina iska saxdaan intii eh, faragelin laydinku soo samayn lahaa
أمانيا أنا وأنا وأنا كثير من وأنا استخدمنا وأنا استخدمنا الدنيا الدنيا صراحة ولا جيران مركا وقت هذا حالي من مركا كل ما أبغى أنا أنا الشرع اللي يقرب بها التسجيل اللي تصلح على يقرب بها أنا أنا بجارب أنا إن شاء الله وقت أنا حالي ما أنا برجلك